sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa magaalada garowe lagu dilay sheekh cabdilqaadir nuur faarax oo ka mid ahaa culimmada ururka al ictisaam si weynna looga yaqaanay soomaaliya sheekh cabdulqaadir gacamey waxaa la sheegay inay dileen niman ku hubaysan bastoolado xilli uu ku dukanayey masjid ku yaala magaalada garowe welina ma jirto cid sheegatay dilka sheikha xuseen barre aaden ayaa warbixintan nooga diyaariyey sheekh cabdulqaadir nuur faarax ayaa ka mid ahaa culimmada soomaaliyeed gaar ahaan tayaarka loo yaqaano dacwadda salafiga sheekhu waxa uu ahaa culimmada shareecada islaamka aqoonta sare u lahayd waxaana uu ka gaadhay ilaa iyo heer jaamacadeed arrintaasi ayaa waxa aan ka waraysanay sheekh daahir aw cabdi oo ay aqoon dheer isu lahaayeen sheekha la dilay bismi illaahi araxmaan araxiim inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun sheekh cabdiqaadir nuur allah u naxariisto ummadda soomaaliyeed dhammaan waa la wada yaqaanay badanka sheekh caan uu ahaa nabadu ka shaqayn jiray nin ilaahay subxaanahu watacaala eecali aad iyo aad maaragtay wax u kooba ali wanaagsan qabay buu ahaa indhaha ummaddan uu ahaa ani waxay iigu horreysay araggiisa isagoo dhalinyaroo jamaca islaamiya ka soo baxay afar iyo toddobaatankii sawraddiina ay joogto oo markaa madaxweynihii maxamed siyaad barre uu ka soo celiyey isaga iyo culamo kale ay ku wada jireen oo sheekh yuusuf aadan oo hadda hargeysa jooga kamid yahay baa xamaray noogu yimaadeen markaasaa iigu horreysay markii dambena dacwada aan ka wada shaqayn jirnay shirar badan baa wada gallay aad baan isu naqaanay saaxiib aan ahayn wax badan baa naga dhexeeyey halka mantiqadan bari intii aan imidna maaragtay rixlooyin badan baa wada gallay sheekh caana oo ummadda sheekh u abu ahaa allah u naxariistee sheekh cabdulqaadir nuur faarax gacamey ayaa ka mid ahaa culimaa udiinka ka shaqeeyey nabadaynta soomaaliya gaar ahaan deegaanada puntland sida uu mar kale inoo faahfaahinayo sheekh daahir aw cabdi
nabadoon buu ahaa isan buu maaragtay ahay uu kasii weynaa nin sheekha oo diinta garanayay buu ahaa nin wax badan jiray buu ahaa nin odaya oo lagu segto oo dadka kala furdaamiya oo waliba khaasatan halkan bari iyo puntland kala celiya buu ahaa waxalla wixii dagaal la dhacay oo qabiisha dhexdooda ka dhacayna aad iyo aad buu uga soo qayb qaatay sheekha sifaatkan ku aqaana wuxuu ahaa nin cilmi leh oo fasaaxa leh soomaalidao dhan waa taqaan oo nabadda ka shaqeeya jaamica islaamiyu ka soo baxay kawaadigtii jaamica islaamiya ka soo baxday buu ahaa horseed buu ahaa tawxiidka iyo caqiidada maaragtay dadka inuu baro tafsiirka inuu baro xadiiska inuu baro xamar baa lagu yaqaanay intii dawladdu ay joogtay markii dambe halkan uu yimid wax badan oo wanaagu ka sameeyey kasokow dadaalka nabadaynta iyo wacyigelinta bulshada sheekhu waxa uu ka mid ahaa dadkii dhidibada u taagay manhajka salafiga ee dacwada islaamka ee soomaaliya waxaana ka mid ahaa dadkii ay kasoo wada shaqeeyeen arrintaasi sheekh bashiir salaad horta allah u naxariisto inna lilah wa inna ilah raajicuun baan allah u naxariisto sheikha ee maaragtay waan u tacsiyeynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo qaraabadiisa ehelkiisa iyo iyo ducaadda runta sheikhaas waxaa lagu xasuustaa dee wuxuu ahaa ragga ee noloshooda ku bixiyey dacwadaas iyo diintaas wax hadda kalena aan qabanin aan aan xoolo kala tabcan wax kala ka shaqaynin maslaxadda ummadda iyo diinta unbuu inta ku mashquulsanaa markii xamar la joogay ha noqoto markii dambe dadku kala qaxeen ha noqoto ugu dambeyntiina dee culimmada waaweyn oo maxaanku ira soomaaliyeed buu kamid ahaa gaar ahaan culummada maxaanku irahaa maaragtay ama maxaanku iraha mandiqada puntland runtii nabadeeda guud ahaan soomaaliya nabadeeda iyo mandiqada gaar ahaan nabadeeda iyo dacwadeeda iyo culimadeeda hadda wuxuu kamid ahaa tiirarka ummadda allah u naxariisto ummaddan allaha wax ka bedelka wax bedel ka fiican oo ka khayr badan alla maaragtay ummadda allah u kaso runtii sheikh wuxuu kamid ahaa arkaanta ama tiirarka dacwada islaamiga ee wadanka soomaaliya guud ahaan gaar ahaan dacwada islaamiga oo salafiga ah ragii tiirarka u ahaa ayuu shiikhu runta kamid ahaa markii horena maxadkii loo yaqaano maxadka tabamun ayuu ka baxay kadibna jaamacada islaamiya madiina ayuu galay kadib toddobaatan iyo waxaan filayaa saddexda iyo afartii meelaha buu soo noqday xamar uu yimid marka dee raggii dacwadaas runtii fidiyey buu shiikhu uu kamid ahaa inxiraafaadkii dacwadan soo galay iyo waxyaalihii khaldanaay oo dhan raggii la dagaalamay oo dadka maaragtay dacwada saxda diinta saxda ah runtii ayuu mahaa ragga waxbaa usoo halgamaa la oran karaa marka dee tiirarkii dacwa salafiya gaar ahaan jamacat alictisaam bilkitaabi wasunna tiirarkeeda runtii ayuu kamid ahaa wuxuu ku jiray raggii asaasuu ku jiray wuxuu ku jiray maxaanku ira golaheeda shuurada caamka wuxuu ku jiray golaheeda gaar ahaan loo yaqaano lajnada baxsiga cilmiga ah dilka sheekh cabdulqaadir nuur faarax ayaa sida ay culimmada qaarkood tilmaamayaan waxa uu yahay mid looga dan leeyahay in lagu aamusiiyo fikirka uu xambaarsanaa ee dhigayay in laga hortago gaalaysiinta dadka muslimka ah iyo dhibaatayntooda sida uu mar kale tilmaamayo sheekh bashiir salaad walaal sheikaas waa raggii door fiican ka soo qaatay fikradda waxgaalaysiinta iyo ummadda dhiigeeda oo la banaysto raggii aada ula dagaalamay ayuu runtaan sheikhan u ahaa guud ahaan culummada maaragtay dacwada soomaaliyeed gaar ahaan dacwada salafiga kasi gaar ahaan dacwada jamacata ictisaam bilkitaab wasunna runtii dowr fiican bay ka qaadatay in ummadda laga soxo afkaarta khaldan oo ku salaysan in muslimiinta la gaalaysiiyo oo dhiigooda la banaysto hadda midaas runtii dadaalkaasna waxyaalaha keenaya in la beegsado culimmada waaweyn oo ummadda indhaha u ah ayay muujinaysaa waana waan la socotaa sanad ka hor ba markii doctor axmed xaaji isna la dilahayay saas kale loo dilahayay waxayna muujinaysaa dee raggaa la dilahayaa hawsha ay hayaan iyo culayska ay ku leeyihiin yani iyo ummadda meesha ay ugu yaalaan waxtarkeeda in nimankaas ay culays ku hayaan qof kasta oo ummadda soomaaliyeed dhib la raba ama diinteeda halis ku ah ama adduunkeeda halis ku ah nimankaas culays bay ku yihiin waana ku ahaanayaan insha allahu tacaala marka culayskaas la yahay iyo maaragtay akaalinta lagu jiro ayaa waxaa muujinaya maarata beegsiga raggaas la beegsanhayaahi taasay muujinaysaa marka ilaahi subxaana watacaala hadda dacwada ila dayaci maayo shiiku dawrkiisa waa soo qaatay wuxuu qaban kara waa soo qabtay marka runtii howlaha waaweyn oo aan wada qabanay taasaa ka mid ahayd haddaba isweydiinta ayaa ah ma dhici kartaa in dilalka lala beegsanayo dadka culimada ah oo uu ugu dambeeyey sheekha galabta la dilay ee sheekh cabdulqaadir nuur faarax ay inay keento in culimaa u diinku ay cabsi badan gasho oo ay hakad geliyaan doorkii ay ku lahaayeen bulshada waxaa su-aashaasi mar kale ka jawaabay sheekh bashiir salaad midbadi cabsidaasi annaga noo gaarmaa ummadoo dhan baa cabsoonaysa maxaa yeelay wadankaa waddan iska baylah ah oo maaragtay maxaanku rahaa dhiiggiisa la waray oo naftiisa la baylihiyo la dayacay buu wadankaa u noqday wadankaana wuxuu noqday meel laga kaluumaysanayuu noqday oo yani cid kasta ujeedadii ay ka kaluumaysanayso gaar ahaan dee nimanka noocaasa oo maaragtay manhajka khaldan wata oo dadka gaalaysiintooda iyo dhiigbanaysigooda diin ka dhigtay haddii nimankaasi cidna u turi maayaan cidna u naxariisan mahayaan ummadda oo dhanna ummadda maaragtay dadka indhaheeda ah oo ummadda waxtarka u ah diin iyo adduunba iyo maaragtay maslaxadba nimankaas ay runtii beegsanhayaan marka dee dhammaan dadka noocaas inay halis ku jiraan ama hore saaran yahay maa la iska fahmi kara wey laakin maca dalika anagu shaqadaan shaqa ka istaagidna maaha shaqadii ambiyada weeyaan waa dowrka culumaduna gaar ahaan ducaada waaweyn salafiyiinta ay dowrkooda dowrkii ambiyada ee runtii bay kulli ku wada jiraan dee ambiyaduna maxaanku rahaa jaanis ku furan oo shaqa ka fariisi ah iyo maaragtay hawlka istaagida ma jiro marka hawsha insha allahu tacaala meesha ka soconaysaa ummadda wixii loo tari karo diinta loo tari karana waa loo taraya insha allahu tacaala hadi qof kastana midii ilaahay u qoray iyo goortii loo qoray ayay noqonaysaa dee salaada in dadka lagu dilana waa khulafaa urashidiin baa soo maray cali bin abidalib baa soo maray iyo maarata cumar baa soo maray marka raggaas oo wanaagsan oo salaada lagu dili jiray oo masaajida lagu beegsan jiray taariikhdoodii runta ayaa meesha ka muuqata hadda raggaas wanaagii ay lahaayeenna ilaahi subxaana watacaala waddadoodii allaha lagu toosiyo allaha u naxariistee sheekh cabdulqaadir nuur faarax gacmey waa sheekhii labaad oo ka mid ah culimmada puntland oo la dilo iyada oo shantii bishii disembar sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii magaalada boosaaso lagu dilay allaha u naxariistee sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan oo isaguna culimmada caanka ka mid ahaa ahaana macalin wax ka dhiga jaamacadda bariga afrika ee magaalada boosaaso
aad buu mahadsan yahay kaasi waxau ahaa waryahayaga xuseen barre oo warbixintaa inooga diyaariyey dilkii maanta magaalada garowe lagu geystay sheekh cabdulqaadir nuur faarax oo ka mid ahaa culimmada ururka al istixsaam ee sida weyn looga yaqaanay waddanka soomaaliya